waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waa tahay waxaan la kulannay majaajiliistaha ama koomikiistaha weyn ajakis ajakis ugorayntii s b s ku soo dhowow waxaan ugorayntii rabaa inaan ku weydiiye bal magacaaga buuxa iyo waxa uu kugu baxay naanaystan ajakis maasha allah zaciimka waa mahadsan tahay s b s waa salaama salaam boqol tobaniyo afar maasha allah waxaa kaloon salaama wadaygayga saaxiibkayga bafo oo xamar imaaday masraxa aan isku aragnay ajakis waxay igu baxday iskoolkan dugsiga sare may dhigahay cabdi muriidi aa lidhahaa muriidi charles saasuu dhahay charleskii waxaas yidhi muriidi jakis jakiskii a ah raaci ajakis saasay ku baxday maasha allah s b s waa salaamaa xiriir weynaa naga dhexeeya universal iyo ayaga bafo masraxaan ku kulannay yaa i love you ajakisaan ka keennay waxaan u hambalyeynaa cayaartooyda ka imaaday australia oo banaadir gobolka banaadir ka raaysi habeenkaasna waa joogi cayaartooydo dhan waa marxabeeyey xabadkaan geliyey waa ismi magsibirnay maasha allah aad iyo aadaan ugu hambaliyahaa arbitaraha iyo wixii dhammaan mas-uuliyiintii wadeen cayaartooyda austraaliya dhallinyaradii kulli waa isbaranay maasha allah waatajikis marka la yidhahdo komikiista ama majaajilistaha inkastoo ay tahay wax markaa rabaaniya qofku ku dhasho haddana adiga ma xasuustaa wakhtigii marka aad noqotay allayle waxaad markaa noqotay majaajilista ama komikista rasmiya wallaahi horta this is gifty for my allah waxaan wax ilaahay bixii waaye haddii waaye laakiin markaan ahay gurmadka ilaa waxaan gurmad ku ahaa dugsiga waxaan ka baxay hal sanaan ku dhacay waxaan ka baxay maclin jaamac waxaana la geeyey xeradoo ku taalo jaamacadda beeraha iyo jaamacadda lafoola dhexdooda marka khamiiska khamiis saddex ururaa jiri saddex ururaa meesha ku xareysnaayeen ururka kuwaadaan ahay marka arbaca habeen khamiis waxaa la dhigi jiri tartanaa la samey jiri tartankii aan waxaan dareemay inaan majaajiliista naqday waxaa ka horeeyey marka dugsiga sare mey waxaa la qaban jiray cayaaraha sanadka annaga waxaan ugu soo aaday cayaar la dhahaya beerey iskoolaadkaa loo qaban jiray markaasna waxaan dareemay markii ugu horreysayay ahayd oo aan dareemay dad inaan ka qosli karo maasha allah markii labaadna waxay ahayd markaan gurmadka naqday waxaan ogaaday dad inaan ka qosliyo dhallinyarada ama ardayda waxaa la soo daynaya maalinta khamiista laakiin aniga maalinka arbacada aa lii soo fasaxay sababtoo ah waxaan ku mateestay ururka koowaad aan ahay ururka koowaad ah arbaca walba qaadi jiray markaasaan ogaaday inaan aan koomikista ahay ama dad aan ka qosli karo waata aja waxaa markaa jirta in ama fanaan ha noqdo ama ha noqdo koomikiste ama sidoo kale ciyaaryahan waxaa markaa jira ciyaaryahan kale ama fanaan kale oo ku daydo arrintan marka la eego dhanka jilista ama koomikada ma jiraan fanaaniin markaasi adiga kaaga horeyso aad markaa aad u taageeraysay ama aad markaasi ay doonaysa inaad markaa ku dayato ama aad markaa adigu inaad daawato marka aad jeclaydba marka la yidhahdo riwaayadaha maasha allah zaciimka waa mahadsan tahay su-aal aad iyo aad qaali u aniga markii dowladda dhexe ay jirtay i was student waxaan jeclahay mar walba inaan fiirsado makii xaaji banaadir ama akuku ama zitom laakiin ahmiyadeyda ama macnaha jooskeyga ma ahayn inaan komikiista naqdo waxaan aad iyo aad iyo aad u jeclahay axmed shariif kiler ilaahay uu raxmadee heesaha uu qaadayo ayaan kulli riwaayadaha waa xafiday marka aniga jooskeyga wuxuu ahay inaan naqdo heesaaye waa ii suurtogeli weysay dowladdii dhexe markay joogtay khasey labaneedii aan waxaan arkay anoo xididkii warka iga go'ay oo koomikiista isku bedelay waatay aja dagaalo sokeeye ayaa dhacay waddankii inta badan dadka way markaa laga qaxay oo waa la qaxay ajagas adiga xilligii burburkii halkee ku sugnayd miyaa ka qaxday magaalada muqdisho allaheyka alla oodeyka yaasiin roobkan waa igu bilaawday waana igu dami aboo alxamdulilah taasina waxay macnaha ii suurta gelisay inaan waddankayga dhexdiisa magac aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad u sareeyo inaan ka yeeshto marka ugu horayso markii dagaalada qabta dhacday aniga waa iska rooraayo waa iska waa bakaaran waxaan ku gadaayay biiliin biiliin waa ka barmoosay waxaan gadaayay baatiyaal baatiyaal waa ka barmoosay waxaan gadaayay saacado saacado waa ka barmoosay waxaa imaaday koox la yidhaahdo xeebta banaadir allah u raxmado muminyo allah u raxmado cali cusmaan daroog ay wadaan iyo awees orfeeyo kooxdaasaan ku biiray anoo weli hamigeyga ahay heesaaye dhowr riwaayad oo heesihii riwaayadihii hore oo mumiyo sameeyey aan macnaha aan heese ka qaaday alxamdulilahi rabbialcaalamiin adiga kooxdii waa iska banjarti baabuur lug oo kashuuqi camalay iska naqati kadib dii waxaan galay turjumadda waxaan ku biiray filimada ee alfagi alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin alfagigiyaan magac ku soo yeeshay hadda waxaa meesha aan magacayga aan ku soo yeeshay ama meeshaan ka soo baxay waa xagga turjumada filimada hindiga waataan waxyaabo aan ka yaabiyey ma jira ajakis oo aad markaa intii dagaaladii burburkii kadib ama xilligan waxyaabo aad xusuustay markaa ka yaabiyey wallaahi horta beledka anaan kuu sheegaa saciimka yaabkiisa waa la subaxdiya macnaha fijirkiiba yaabkiisa waa la soo dhashtaa yaabkii igu darnay waxay ahayd dagaaladii afar biloodka macnaha markaasi xaalsaan lahaay hal wiilaa layidhaali maxamed jaceelo maxamedoo oo layidhaali haddana alxamdulilah gabar muniira laydhahay walaashiisa laydhaali hadda waad sakhiirtay allah u raxmado muniiradiiaa subaxdii oynaysay gurigeena waxaa ku jiray adiga boqol laba boqol shilna aan hayn markaas ahaan laba boqol soomaali adiga rootiyaan usoo gaday gabadhayda oo hayso kawaankan ka soo gaday marka masaajidka adiga usoo dhowahay luuqiisa koo madow oo dhuxul camal ah acuudu bilaahi min shaytaan kaasacaddaa manoolan umaleeha halkii rooti cunugta aan u wadi cunugteeda ooyinteed kawaanka xamarweynan ka maqlaayay aabbaan ahay ileen daflas iga siiyey ilaahay iyo rasuulka wala halkii rooti waa iga dafi kaar alla akuridee saaxirka alaa manoola umaleeha halkii rootiyas iga dafi jaflasigisii wallaahi bilaa gadaalaan uday wallaahi kana baxaan dhaay cimriga allah ku soo gaabiyo haddana meeshii aan ka kala firayay boqolkii kale un hayaan rooti ku soo gadi sidii aan gabartay ugu keenay waxaa kaloo igu yaab badnaay waxaa kaloo igu yaab badnaay habeen anoo alfagi ka soo baxay turjumada ka soo baxay wadaad ah waxaa ku tuugti jira laba jiira dhexdood subaxdii waa la keenaa gaarigacana keenaa dhac waa la tuuraalee duqa alimaantas leeyahay horaska fadhiisaa waa shabtaa ii kaalmeeya ii kaalmeeya ii kaalmeeya galabtii tominkoo saaci baraa loo imaa gaariga waa la soo jaleeci hale dhac ayuu baa fuulaa leyla calawadiisa buwaay gaari gacanka cawadii toddoba sacan soo baxay duqa waxaan leeyahay marka cawada amaa saaxirkii gaarigacanka amase gooy luuqii anoo soo marooyo mugdi waa isha farta lagaa geliyaya saaciibka maarkoosid duqii waxaan ku hor dhawdi marka wax weynaan ku hor dhawdi waxaan dhahay dukiya umaleoga kabacdi aan mogtahay adee raalli ah waan dhahay maxaa gaari gacankii makuu gooy lama dheg dheedheera gacanta ii gashi naxtin aniga wejigiyan saan u taabtay af weyn ballaaran roor laa ilaaha laba saac inusaan roorahay dameeraas ahay jiniya umaleeyahay dameeraas ahay usna dameerkii a ku rooro dhalinyaro badanoo adiga ilaa ilaa shingaani jaad cunaaya ku joojoogsada tarmuusyaalkii aka jijibiyo taas waa igu yaab badneed waxaa kaloo igu yaab ku badnaay maalin anoo shaqa ka soo baxay siciimka sideed saaci bar waayo xarfaan oo waxaa jirta mobeel aruursahaayo xariifa mobeel aruursahaayo bes waa soo socdii marka waxaa layidhaha ajakis meeshaa amarin baakheer xamarweyn waxaa jiraa laayo maanyada mooyaa ku jiraa ajakis miyaa ahaa maanyada mooyaa ku jiraa waay maanyada mooya maa ku jiraa beena umaleeyahay ani waa iska soo mari luuqaa imid luuqa markaan imid igaar waxaan arkii oo qori wato oo san u soo taagan qorigii afkiisaan arkii jaawaana ku soo dhexdhacay carab istaag asidhahay carab istaag waa istaagi ani haya mobeeladaan iga dadamiye waxaa soo taabtamay shan mobeel camal mobeeladiyaan u dadamiyey qalbiga waxaan ka dhawaya dadkii kasoo qaadiya saan u khayli hooyaan koo dhebaari waa u dadamiyey hay ma bixi karaa aan dhahay soco carab aas idhahay markiin socday marka dushan ka jii lacalhaadis booskuugu fur gaballe kayer camal istaagaas idhahay waa istaagi hal mobeel aan kasaayo oo siciimka camal kuma siwiran as idhahay ho waxaan dhahay axsanta waa wataa ma wadataa dhiglas idhahay walse weyne kacabso soomi shaxan baa wadataa halkan ii dhaaf maya dhig tuug iimaan malaan el marka nia magaalada muqdisho waxyaaba fara badan naga yaabi maanta een aja een ugu dambayntii waxaa laga dhegeysanaya magaalada melbourne iyo guud ahaanba dalka australia oo idaacadda s b s ee laanteeda afka soomaaliga marka ee jaaliyadda marka ay dhegeysanayaan maxaad markaa leedahay maxaad marka ayaa salaamaysaa marka leego guud ahaanba bulshooyinta soomaaliyeed ee reer australia maxaase australia markaad maqasho soo xusuusanaysaa maasha allah australia horta haddii maqla waxaan soo xasuusaa baloonigii sharafta lahaa ee ay muqdisho ku ciyaareen gobolka banaadir ay ka raayeen maasha allah heer australia wiilashooda aad iyo aad aan u bartay waxayna caan ku yihiin bahalkan la yidhahdo kanguruuga abaal abaal kanguruu ilaahay xamar ma noo keeno ilaahay waa karooreynaa ununka bafo waana ii sheegay kanguruuga inay aad iyo aad iyo aad macnaha ay macnaha u daneeyaan dhammaan cayaartooydii heer australia aan bartay wiilashii dhallinyarada badnaa ee dhallinyarada quruxda badnaayeen waa isma masibirni maasha allah waa salaama salaam boqol iyo toban iyo afar waxaan kaloo salaamaa dhammaan shicibka australia ku nool hergable waay kan matii bish maaha baafo waan salaamaa arbitriyaalkan salaamaa dhammaan waxaan salaamaa jaaliyadda austraaliya iyo soomaaliya iyo soomaali weyn meel alla meesha meel walbo oo ay joogto insha allahu tacaala waxaan leeyahay guulaysta meel walbo aad tagtiin dhallinyarada heer australia
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali